kulankii baarlamaanka ee maanta ayaan si buuxda loogu cadaynin magaca loo bixinaya hakinta howlaha habdhowrka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaan weydiiyey bal haddii maanta lasoo xiray kalfadhigii lixaad ama si rasmi ah loogu dhawaaqay fasax uu gelayo baarlamaanka ma dhihi karno waa la xiro ma dhihi karno balse guddoomiyaha wuxuu ku sababeyey maadaama xildhibaanada intooda badan ay aadayaan xagsha ay aadayaan in mataqaanaa si kumeel gaar loo hakiyo oo intii markaas xagsha laga soo noqonayay isla markaasna lagu sii barbarwado sidaad ka warqabtaan qorooyinkii mataqaanaa arrimaha muushinka maadaama ay labada dhinac ogolaadeen in wadahadal uu garwadeen uu ka yahay guddoomiyaha baarlamaanka kulamada oo gaarka kulamada gaarka ka hadlaya laakiin sida kale ma jiri doonaan kulamo caadi oo baarlamaanka oo oo mataqaanaa
xildhibaanada qaar ayaa qabayn sababtan sida rasmiga ah loogu soo xirin kalfadhiga baarlamaanka ay tahay iyadoo marka uu soo laabto ee la furayo kalfadhiga toddobaad loo baahan yahay in madaxweynuhu si rasmi ah uu furo taana waxoogaa ay adkaan karto maadaama tiro badan oo baarlamaanka ka mid a ay kasoo horjeedaan siyaasadda madaxweynaha xildhibaan maxamed cumar habdhowraha baarlamaanka oo arrintan aan weydiiyana waxa uu yidhi
anigu aragti ahaan amiir guddoonka sida mataqaana hadda uu usug mataqaana u dhigay ajendooyinka u dhigay waxaanu arkaa keliya sida uu ku sababeeyey maadaama xildhibaanada in ka badan afartan xildhibaan xajka markaasi aadayso ayna adkaan doonto kulamada markaas inay sii socdaan iyadoo mataqaana ay adkaan doonto in la helo guntanka kooranta ooma ku furmid ahaa kulamada oo ah boqol soddon iyo sagaal xildhibaan marka sidaa darteed wuxuu go-aansaday in kalfadhiga uu la xakiyo ilaa mataqaana laga soo noqonayo xagka laga soo noqonayo isla markaasna lagu sii barbarwado arrintaad aan ku sheegay mooshinka oo uu isla maantaba uu faray mataqaana koox kamid ah in ay keenaan qodobada marka ay soo diyaarsadeen maadaama labada dhinac guddiyada marka la diyaariyay marka inay qodobada ay soo diyaariyaan ay soo gudbiyaan markaas u noqdaan qodobadaas qodobo markaa lextiraacin ay noqdaan oo wadahadalka uu noqonin mid baahsan guddoonka baarlamaanka ayaa maanta sheegay inkastoo la hakiyey kulamadii waaweynaa ee baarlamaanka haddana inay socon doonaan kulamada arrintan xalka loogu raadinayo dhowaan ay ahayd markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud aqbalay dhexdhexaad intii uu waday guddoomiye jawaare isagoo wadahadallada arrintaasi ku saabsan oo usoo wakiishay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid balse xildhibaanada mooshinka keenay ayaa diiday dhankooda wakiilnimada madaxweynaha ee cumar cabdirashiid war qoraala oo ay soo saareen ayayna ku sheegeen xildhibaanada mooshinka ka keena madaxweynaha inay aqbaleen wada xaajoodka ayna soo dhoweynayaan balse waxay diideen in wadahadallada madaxweynaha uu ku matalo ra-iisul wasaaraha xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid a xildhibaanada mooshinkaasi wax ka saxiixay ayaan weydiiyey sababta ay dhankooda u diideen wakiilashada madaxweynaha ee ra-iisul wasaaraha falastiin waxaan ku diidna waxaa waaye marka ugu horeyso mooshinkan ma aha mooshin oo ah kala noqosho kalsooni oo hukuumad ah waa mooshin oo impeachment ah oo personal ah yani shaksi ah oo madaxweynaha ah marka haddii ay dhacdo inaan uu madaxweynaha soo wakiisho ninkii talada xukuumada haye oo ah prime ministerka waxay u ekaanaysaa wax ah in khilaaf jiro baarlamaanka iyo xukuumadda mana jiro khilaafkaas oo waxaan isku haysana ma jiraan tan labaad shaqooyin badanaa noo yaalaan oo oo udhexeeya xukuumadda iyo baarlamaanka oo golaha fulinta uu brimeminsterka madax ka yahay iyo golaha wasiirada dhex yaallo taasna inaan dhabgana uma baahnin oo inaan siyaasadeyna uma baahnin motionkana waa motion oo shaksi ah oo madaxweynaha ku aada madaxweynaha inuu motionkan iska difaaca loo baahanya marka inuu soo dirsado waa asaga xafiiskiisa inuu soo dirsado dad asaga matalo ah loo baahanya sidoo kalena xildhibaanadan mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaan dhankooda weli soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa wadahadallada mar kale ayaan weydiiyey xildhibaan xoosh sababta dhinacooda weli aanay usoo magacaaban xubnihii wadahadalladan uga qaybgeli lahaa annaga waxaan ku saxiixinay mooshinkan sagaashan iyo saddex qofood ayaa saxiixay waa lasoo wada hadlay wixii laga wada hadli lahaa iyo jihadii la mari lahaa iyo habkii loo socon lahaa ayaa laga wada hadlayay usbuucyadii soo socday markii ugu dambeysa hadda waxaan soo gaaray in in inaan aan isku waafaqno shan iyo labaatan qofood oo ah marjaca ama review committee aan samaysano oo ah gole ah golahaasna golaha daraasada soo sameeyo habkii loo gelin lahaa wada hadalka gala habkii loo maareyn lahaa mooshinka gala habkii go-aan looga gaari lahaa ugu dambeynta gala yani guddigaasna hadda wuu shaqeynayaa shaqo badan u hadda wadaa oo eedeymihii dhanba kasoo shaqeynayaa iyagaana la imaan doonaan hadda yani beri ama ama habeen dambe waxay la imaan doonaan go-aan ah wax ka go-an oo ah sidii loo wada geli lahaa wada hadalka si loo geli lahaa iyo dadkii hadalka u geli lahaa intaba iyagaa la imaan doonaan dhanka kalena war-saxaafadeed uu shalay soo saara wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayuu ku ammaanay dhinacyada khilaafka uu quseeyo iyo guddoonkaba sida ay arrintan xalka ugu raadinayaan isagoo ku tirtirsiiyey inay horey usii wadaan wadahadalkooda sidii howlaha horyaalla loo dhammaystiro haddii aan khilaafkan xal loo helin ayay dad badani ka digayaan inuu keeni karo dibdhac ku yimaada qaabka loo wajahayo higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka oo u muuqda haddaba mid gaabis ah